Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha ee Maamulka Galmudug ayaa magaalada Dhuusamareeb ka daahfurtay tababar ku saabsan isku dhafka maaraynta kheyraadka biyaha. Tababarkan oo loo qabtay shaqaalaha wasaaradda iyo qeybaha kale ee bulshada rayidka ah ayaa waxa uu socon doonaa muddo shan maalmood ah. Inta uu socdo tababarka ayaa waxaa lagu qaadan doonaa casharro la xiriira isku dhafka iyo maaraynta kheyraadka dabiiciga iyo biyaha. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha Maamulka Galmudug Ibraahin Abduqaadir ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda tababarka.
waxaa loo baahan yahay wacyigelin guud ee dhanka bulshada ah in la baro sida loo maareyn lahaa biyaha qaabka loo dhaqaalaysto biyaha qaababka kala duwan ee haddii biyihii la waayo oo naftu la xiriirto oo deegaanku la xiriiro oo daaqu la xiriiro oo bulshada qaybaheeda kala duwan dhismaheedu la xiriiro ay meesha ka baxayaan taas marka waxay sababtay in dowladda federaalka dhexe wasaaraddeeda biyaha iyadoo kaashanaysa wasaaradaha maamul goboleedyada ee dowladda xubnaha ka ah inay samayso tababaradan la xiriira maareynta biyaha workshobyada la sameeyo capacity building la sameeyo haddii aan leedo marka tababarkan maareynta biyaha waxaa laga soo qabtay dhowr maamul goboleed oo annaga naga horreysay waxaa laga soo qabtay puntland waxaa laga soo sameeyey sidoo kale jubbaland waxaa laga soo sameeyey koonfur galbeed iyo hirshabeelle waxaa noqon doonaa haddaan galmudug nahay stateka u dambeeyey ee fursad u hela inuu tababarkan ka faa'iidaysto dadkiisu ka faa'iidaystaan wasaaradduna ka faa'iidaysato wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo biyaha maamulka galmudug axmed maxamed faarax oo daafuray tababarka ayaa ka qaybgalayaasha tababarka kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan tababarka biyuhu waa nolosha markii biyaha laga hadlahayo kow iyo laba iyo saddexba ayagaa galo xagga nolosha intii uu sheegay weeye agaasimaha biyuhu hal silinga haddii laga qaado meel bay ka go-ayaan waxaan rabnaa marka inaad kuwii ka faa'iidaysto aada noqotaan annagu ka wasaarad ahaan waxaan ka shaqaynaa biyaha iyo tamarta waxaan xoogga saarnaa inta badan biyaha maadaama aan deegaanka aan ama galmudug state ay isan lahayn wax webi ah biyaha aan helnana ay yihiin biya aan dhulka ka soo saarno marka waxaan rajaynayaa kuwii ka faa'iidaysta inaad noqotaan waana noo furan yahay